bismillahi raxmaan raxiim arrintaas muxuu ahaa haddaan kaga warramo wax weyn oo dhibi ma jiraan ciidan la odhan karo waa isku dhaceen waa waxa weye waa isku qaldameen baan anugu odhan lahaa ma ahane yani ma iraahdeen waa waa muxuu ahaa waa isku dhaceen waayo laba ciidan oo labaduba muxuu ahaa ka tirsan ciidamada qalabka sida weeye waxa weeye keliya un dhacday waajibaadkii la fulinhayey ayaan hal mar loo wada sheegin isku si iskumada loogu sheegin marka saas daraaddeed baa wax yaroo waxaa ka dhacay rasaas la isku riday waxaaba la yaabanayo yaa idin soo gaarsiiya adinka annagu waxaasi waa wax iska loo kala weeye wax weyn ma aha wax dhibaataa ma jiraan marka waxaan jirin haddii laga dhigo wax weyn oo jira waxaa laga yaabaa inay dhibaato kala keento marka ciidankaani iyagu ujeedadooda maaha inay iyagu dagaalamaan inay iyagu waxisku yeelaan qaladaadkaas amarka qolo walba in taxadar u haysato inay hawshaas iyagu fuliso ayaa muxuu ahaa dhowr wiil ay rasaas ku rideen kadibna markii madaxdii ay gaartay si fiican baa loo sheegay waana iska dhamaatay arrintaas dhibaato ma dhicin dhaawac ma dhicin mushkila ma dhicin taliyagoolad waxaana soo gaaraya in dhaawac iyo dhimasho ay jiraan marka waxaa tihi warka yaa idin soo gaarsiiyey hadda shaqadeenna ah sida adinka difaaca uu shaqadiina u yahay marka maxaa ka jiro in dhimasho iyo dhaawacba ay jiraan annaga ma ogin wax dhibashaha waa iswarsanay halkan wasiirka gaashaamigaa fadhiya taliyihii muxuu ahaa asluubtaa fadhiya taliyihii ciidankana masuugdaa fadhiya ku-xigeenadiisii oo dhan baa jooga ku-xigeenkii nabadsugidda taliyihii gobolka banaadir baa jooga wax dhibashaha haddaan haynaa ma jirto hal nin waa dhaawac yar oo fudud gaaray oo askarta ka mid ahaa iyaguna ma ahayn wax weyn ishu weyn ma ahayn ciidamada isku dhacay bal faahfaahin kasi ciidamo noocaa ayay yihiin aniga ciidamada isku qaldabaan ka odhan lahay waa ku dhaceynta waa khatare waxa weeye wax isku si si bareeraysa u dhacay baa iska dhigaysaan annaguna waxaan leenahay war waa isku qaldameen waayahay kuwa isku qaldameen waa kuwe
ciidamadaasi waxay ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka nabadsuugidda taligorod wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada imaaraadka iyo ciidanka nabadsugiddu ay isku dhaceen amarna isku qaldameen haddaan sidaada u dhigo cabaarna ay wada hadlayeen intaysan rasaasta bilaaban marka faahfaahin kasii soomaalida ku dhegaysanaysa ciidanka imaaraadka ee soo noqnoqday maxaa maxaad maxaa loola jeedaa ciidanka imaaraadka warkaas waxaa la rabaa ninka sheegay nin xog maahan qofka warkaas soo gudbiyey qofka xog maahan qofka warqaba ma ahan ciidankan ciidanka imaaraadka lama yidhaahdo waa ay tababareen ciidan ay tababareen weeye kuliyadda ay ku jiraan ama lagu tababaray waxaa la yidhahdaa generaal gordon baa la yidhaahdaa saraakiisha xukunta iyo awaamiirta ay qaataan iyo hubka ay sitaan iyo dharka ay sitaan waa xogga dalka soomaaliya saas daraaddeed lama odhan karo imaaraadka dharkooda iyo hubkooda iyo awaamiirtooda iyo meelo kale ay jirtaa ma ahane dalkan wax hadda ciidan imaaraad la yidhaha ma jiraan sida aad la socoto arrintii aad adiga baaristeeda madaxda u ahayd senator cabdi khaydiid markii la weeraray wuxuu idaacadaha u sheegay in loo sheegay ciidan ka amar qaata imaaraadka inay ahaayeen ciidamadii soo weeraray mar kale ummadda soomaaliyeed ugu celi waxaad leedahay ciidan imaaraad ay leeyihiin ama ay maamulaan muqdisho kuma sugna ciidankan muxuu ahaa saa ku sheegay waa ciidan ay iyagu loo tababareen ilaa haddana waxay joogaan taamka iyagu ay ka yihiin oo ay muxuu ahaa ciidanka ku tababareen baa ciidanka joogaa laakiin hubka iyo awaamiirta iyo kulli annaga ayaa ay naga qaataan senatarkana ciidamadka amar qaata muxuu ahaa imaaraadka waxaas hadda suuqa isku heeyo rasmi anigu goob fagaaro ah oo la joogo prime ministerka joogo oo anigu aan joogo ayaan inaan ciidankaas hadda wixii ka dambeeya la wareegno ayaa lagu caddeeyey wax qarsoon ma ahayn marka arrintaasi saasaysan u jirin ugu dambeyntii magaalada waxaa jooga ciidamo badan oo ciidanka xasilinta ciidanka qalabka sida ciidanka nabad sugidda marka booliskii oo iyaguna shaqo maalmeedkoodii qabsanaya isleedahay way adag tahay in laga badbaado ku dhac dambe oo isagana yimaado ama isku qaldan sidaad adiga u dhigtayba ciidamadu waa joogaan saad sheegtay militarigaa jooga nabadsugiddaa jooga boliis baa jooga asluub baa joogta dhammaan ciidamada qalabka soo dhan waa joogaan howlgal bayna ku jiraan haddee waxa weeye laba qof oo laga yaabo inay muxuu aha labada waajibaadka fulinayaan way dhici kartaa inay isku dhacaan laakiin ujeedadu maahan in ciidanku cadaawad iyo xumaan iyo ulakac midna ay jiraysa ma ma ma ma qabaan in arrintaas inay dhici karto